إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada koonfur galbeed ka soo gaaray weeraro ka dhacay duleedka magaalada baydhabo waxaa xalay weeraro lagu qaaday saldhigyo ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose mas-uul ka tirsan garsoorka dowladda federaalka ayaa maanta lagu dhaawacay weerar ka dhacay magaalada muqdisho bulshada magaalada muqdisho ayaa aada uga cabanaya dhibaatooyinka dowladda federaalka oo kusii lixaadsanaya in ka badan shan iyo toban askari ayaa ciidamada bangaraaf looga dilay qaraxyo iyo kamiin ka dhacay duleedka degmada buulo barde ee gobolka hiiraan qaraxyo ka dhacay magaalooyinka baydhabo iyo beled xaawo ayaa lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamuladaas waxaa habeenkii xalay soo baxday xalqo cusub oo ka mid ah silsiladda lagu daawado basaasiinta ee ay baahiso mu'asasada alkataayib u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo dhammaystiran waxaa sii kordhay khasaaraha ciidamada maamulka koonfur galbeed ka soo gaaray weeraro ka dhacay duleedka magaalada baydhabo warkaas iyo war kale oo ku aadan weeraro xalay lagu qaaday saldhigyo ay ciidamada kenyaatigu ka samaysteen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaa halkan ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaare culus oo ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed lagu gaarsiiyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka saydheelow oo dhaca duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamadan ay isku dayeen inay weerar ku qaadaan deegaanka oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo saddex jeer ah oo ay dagaal soo qaadeen ayay ku jabeen ciidamadan dagaalka waxaana markii dambe ay isaga firxadeen goobta iyagoo dhimasho iyo dhaawac jiidanaya dagaalkii shalay ka dhacay saydheelow waxaa ciidamada maamulkaas looga dilay shan iyo toban askari halka sidoo kalena looga dhaawacay lix iyo labaatan kale ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u haray goobta dagaalka ayaa sidoo kale halkaa ka qaatay hub iyo agabyo kala duwan oo ay ciidamadan isaga carareen dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday fariisimayaal ciidamada kenya ay ka samaysteen qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal toosa ku qaadeen xere ciidamada kenyaatiga ay kaga sugnaayeen deegaanka taabto isla jubbada hoose ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xere sidaasoo kale ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa kenyaatiga ciidamadan weerarka lala beegsaday ayaa ku sugnaa deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose mas-uul ka tirsan garsoorka dowladda federaalka ayaa maanta lagu dhaawacay weerar ka dhacay magaalada muqdisho waxaa laga dayrinayaa xaaladda ninka lagu magacaabo musharaf maxamed macalin oo ahaa xogayaha guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir kaasoo ay mujaahidiintu qarax kula beegsadeen isku-iska sayidka sida aan ka soo xiganay dad ehelkiisa ah musharaf ayaa la sheegay inaan dalka wax looga qaban karin mana muuqato qabanqaabo deg deg ah oo dibadda loogu qaadayo bulshada magaalada muqdisho ayaa aada uga cabanaya dhibaatooyinka dowladda federaalka oo kusii lixaadsanaya maxamed ciise ayaa ka warramaya yaxya sheekh caamir oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada muqdisho oo ka hadlayay kulan lagu falanqaynayay dhibaatooyinka bulshada muqdisho ku qabaan dowladda federaalka ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo muujinaya in dhibaatadu kusii laxadsanayso dadweynaha caasimadda ku nool yaxya ayaa ugu horeyn ka hadlay garsoorka dowladda federaalka kaas oo uu ku tilmaamay mid laaluush ku shaqeeya heerkooda maxkamadu hadda ku harakaada waxay noqdeen supermarket cadaaladda aad sugayso waxay ku xiran tahay jeebkaaga waxaa ku jiro supermarket markaad tagto waxaad soo gadanayso waxay ku xiran tahay lacagta haysto haddaad toban doolar haysto wax tobanaa gadanay haddaad labaatan haysato haddii wax qaali ihiin oo lacagtoda sana waa ka soo tegay maxkamadu saasay dhaqdeen shantii sanoo lasoo dhaafay sidii aan soo aragna wax kusii socmaayaan dadka gobolkan jooga xaqay leeyihiin wuxuu sheegay in dad badan shaqooyinka rayidka laga eriyey inta waxaa cabasho u yimiday dad ka socda wasaaradda waxbarashada gaadiidkaa yimiday shakhsiyaad warfaafintaa noo yimiday qaybo ciidamada ha yimiday hanti dhowrkaan aragnay oo dadka ugu khibradda badnaay halaga erya la yiri ee dad fareesha la keeno nimanoo dhibka jiro wasaaraddaas waxbarashada gobolka banaadir ay ku taalaa iskuulladii agaasimkii banaadir ay ku taalaa dadka banaadir oo dhanna hal maraa laga wada raacdiyey sidoo kale wuxuu tilmaamay in dowladda federaalka ay dhibaato ku hayso gaadiidleyda kana qaadato lacagaha ay shaqaystaan gaadiidkan ka hadlid ma leh nin baabuur leh ee labaiyo toban doolara ii soo haraysa yidhi inta kalena la qaadanayo haddaa diidana ba- de- baabuurkaa dekada geli maayo laleeyahay jidkan hadda horteenna oo kaaraan ka baxo sagaal boqoloo gaadiid ahaan leynaha yidhahn iyaga laftooda sagaal boqoloo gaadiid hadday leeyihiin sagaal boqoloo isgoysbeledka kuma taale haddii beled walba ay laba- ay jid walba ay laba ku xiraan wax isu socaya male ay yidhaaheen oo sitimaan ay wadaan go-aanaa la gaari lahay wuxuu intaas ku daray in sidoo kale ay aada uga cabanayaan dadka ku shaqaysta bajaajta dadkii waxaad bajaajlaya cabanayso waa iyagu hadda nooma imaan laakiin dhibaatada haysato waa dareemayna ayadana hadday samayn lahayn saddex maalin magaalada bajaaj laga waayo waxbaa isbedeli lahay horta adigu hadaad wax samaynayna cabasho le ku jirtiin cabasho shan sanaa soo wadeen gaadiidkan niman iskaashatay la leeyahay niman shirkad kambani iskala baxay ah, waxooda iska maamusho iyagaana qaato ninka waa marka dadka dushooda waxay ahay in la qaadanayo taas waa cabashadana soo gaartay iyadoo qoraal ahaana loo keenay waa tusi karnaa tan iyo markii la doortay xasan sheekh maxamuud waxaa muqdisho ku sii batay dhibaatooyinka iyo sicir bararka si aanay bulshada ugu kicin in dagaalku isku mashquuliyo sidaba uu horey u sheegay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagi sheekh cali dheere in ka badan shan iyo toban askari ayaa ciidamada bangaraaf looga dilay qaraxyo iyo kamiin ka dhacay duleedka degmada buulo berde ee gobolka hiiraan warkaas iyo war la xiriira oo ku saabsan qaraxyo xalay ka dhacay magaalooyinka baydhabo iyo beled xaawo islamarkaana lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamuladaas waxaa halkan mar kale ka soo jeedinaya haashim cabdinaasir howlgallo kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah ayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay saacadihii lasoo dhaafay la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamada bangaraafta loo yaqaano ee awtobabara maraykanka oo shalay ka baxay magaalada buulaburte ee gobolka hiiraan ayaa duleedka magaaladaas waxaa ku qabsaday weeraro uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadan ayaa waxaa gaaray khasaare kala duwan laba gaari oo ka mid a gawaaridii ay wateen ayaa gebi ahaanba burburay iyo askartii saarnayd waxaana ku dhintay sida aan xogta ku helnay labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamadii bangaraafta kuwaas oo diyaaradaha maraykanka ay korka waardiyeynayeen waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in ciidamadan ay isaga carareen goobihii ay dagaaladu ku qabsadeen dhanka galgaduudna ciidamo ka tirsan kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka magaalada dhuusamareeb waxay qaraxyo iyo kabiyan ugu dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana soo gaaray khasaarooyin kala duwan inta la xaqiijiyey toddoba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay dagaalka halka sidoo kalena sideed kale ay ku dhaawacmeen waxaana halkaa looga gubay gaari ciidan dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday sargaal ka tirsanaa maamulka degmadaas ugu magacaaban dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu sheegay xasan ganay waxaana qaraxaas dhaawac ka soo gaaray laba askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa dhanka gobolka bayna sidaasoo kale rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala qarax ku weerareen guri oo magaalada baydhabo ka deganaa gudoomiyaha maamulka degmada bardaale kaas oo lagu magacaabo maxamed isxaaq xasan caracase waxaana ku dhaawacmay qaraxaas inta la xaqiijiyey laba ka mid a ilaaladiisa waxaa habeenkii xalay soo baxday xalqo cusub oo ka mid ah silsiladda lagu daawado basaasiinta ee ay baahiso mu'asasada alkataa'iba maxamed amiin ayaa warbixin muuqaalkaas ku saabsan inoo soo jeedinaya
هم العدو فاحذرهم
mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay baahisay qaybta siddeed iyo tobanaad muuqaallo taxano ah oo qayb ka ah silsilada humul caduwu faxdarhum kuwaas oo lagu soo bandhigayo qiraalada qaar ka mid ah jawaasiistii u shaqaynayay sirdoonnada reer galbeedka iyo kuwa dowladda federaalka ee ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta xalqada siddeed iyo tobanaad ee muuqaaladan waxaa lagu soo bandhigayaa qiraallo uu bixiyey jeelaani mayow sheequna oo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka ee c i e da waxa uu ugu horeen ka warbixinayaa qaabka uu ka howlgalay iyo shaqadii ugu horreysay ee uu qabtay anigoo ah jeylaani miyow sheekuna oo da-deedii tahay afartan iyo laba jir waxa ligu soo qabtay ay tahay markii koowaad nin la yidhaahdo oo iga soo wacay magaalada muqdisho oo markuu isoo wacay oo irnayahow shaqan ku dirsanaa shaqadaas may qabane markaasaan dhahay haa waan kuu qabanaa shaqada maxay tahay aan kuu qabanayo markaasuu ugu yiri shaqada ay qabanayso waa shaqo noocaas ah qof baan kuu dirsanaa qofkaan kuu dirsado ayaa dabagal ku sameynaya qofkaasaad iisoo gudbinaya xogtiis qofka yaahuwa waa shaqadii ugu horeysay markaan qabanayo waa labada kun iyo toban iyo lix meelahaas cagaaraas bay ahayd markaasuu yiri nin la yidhaahdo yuusuf xaaji yuusuf xaaji aqoon uma lihi laakiin waa isku daya aan dhahay bis shaqadii waan ka aqbalay ninkii dabagalaan ku sameeyey yuusuf xaaji ahaa dabagalaan ku sameeyey maalin maalmaha ka mid ah anoo meel geerish aan joogo ayaa waxaan arkay baabuurkiisa oo meel yaalo Eh, baabuurkan baabuurkii oo waxaa waaye ninka la yidhaahdo yuusuf xaaji waaye medaa ka soo fakatay baabuurkana shaqaa laga hay dabagalaan ku sameeyey markana baabuurkii baabuurka markaan dabagal ku sameeyey baabuurkii al ultimo wuxuu tagay meel labaaja ah cunug labaajada jooga waxaa la yidhaahdaa awokar oo markaas aan asagana xariir igu soo galay waxaan dhahay baalkan baabuurkan habay ninkan wuu soo habeeyey baabuurkii dabagalaan ku sameynay xaafadda wuxuu aaday dhinac oosomatel kadibna ani waa iska xanuunsanaa nin layidhaah ayaan daba dhigay baabuurkii baabuurka wuu baxay Gan waay, waxaan dhahay ragga shaqada qabtay badan yihiin shaqada ugu horreysa waa mugtaa marka oo aan bilaabi doono kadib lacagtii ayuu noo soo tuuray abuukar boqol aan siiyey horta boqolaan ka siiyey boqolna oo jeylaani aan qaatay waa shaqada noogu horreysay oo aan qabano waay mugtaa sidoo kale waxa uu ku lug lahaa duqayntii loo geystay sheekh cali maxamed xuseen sheekh cali jabal oo ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee banaadir iyo howlo kale waana kan isaga uu ka warramaya inta baabuurka geeriska aan arkin waxaan arkay baabuurka la yidhaahdo cali jabal oo shame baalka la saaraya maxaa la yidhahdaa bensol inuu cali jabal leeyahayna waan aqaanaa anoo laamiga fadhiyey baabuurkii oo bensol lasoo saaray oo kasoo tagay laamiga iska fadhiyay baabuurka soo soo socda markii bensol lasoo saar labaajada awokar uu galay cabdilfarkiitiyan waay waxaan dhahay cabdilow baabuurkan waxaa iskale nin la yidhaahdo cali jabal waxaan kaa rabaa baabuurka cali jabal inaa habeysatid ani waxyaga anaa u raadsanaya ninka odayga ah asaa dhahay raggaan la shaqey soo maaha cabdul sii ku habeystay muddo kadib ba adi duqeyntii dhacday cabdul waa weydiiyey baabuurkii adiga aan ku dhahay een, haweyso ma habeysata ha waa habey baabuurka aad duqey maqashaa waxayna meel ku sheega ninka kusoo darka raad suu yiri waan ka raadsaday si loo joogo odabele ayaa daba dhegsaday yaa marka lambarkii ii keenay lambarka markuu ii keenay waa taraaraxii lambarkii ani ateenoo maqan tahay aad dabagal iyo wax noocaas odob ku sameynay waxaa daba dhigay ninka la yidhaahdo cabdi xasan ayaan daba dhigay cabdi xasankii masaajidku adag soo baxay waa tusay salaadu casar maqrab iyadoo soo dhow ninkii waxaan dhahaynay meel ku sheeg wuu soo raraadiyey wuu soo raraadiyey way is arkeen meesha warta agteeda guriga galaya markii hore ka galay agtiisuu ku sugayay wuu arkay ninkan way is arkeen ninkanoo telefoon ku hadlaaya waxaa isoo wacay ninka la yidhaahdo cabdi xasan ninka telefoon ugu hadlooyaana markaasaan wacay wacay waxaan dhahay atayaan tala soo shiday kowdhe ninkan telefoon uu ku hadlaya barnaamijkii odobel sidii buu ku dhacay lacagaa liisoo tuuray markii lacagta liisoo tuuray cabdi xasankii lacagaan ka siiyey lacag afartan dollar ah ayaan ka siiyey lacagtii kalena boqol iyo konton ay ahayd jawaabkaan gashtay soddon aan iska siiyey odobel meesha qadkuu ka baxay isagoo hooshaasi basaasnimada ah ku jira ayaa ugu dambayntii waxa uu ka warbixinayaa qaabkii lagu soo qabtay abuukar naf ahaantiisa markaan ana liisoo qabanay baabuur waxaan uu soo tagay oo ninka la yidhaahdo baabuur oo leeyahay nin yidhaah inuu habeeyo ayaan isku ogeyn Een, kadibna dadka inaan badiyo aan isku dayay dadka inaan badiyo ayaan isku dayay aan qaab aan ogolaan ka sugaayo maalmo babarsan kiskisle kiskisle hadal aan ututuurayo utuurayo inta kale waxaan dhahniyo adiga sargaalaa ku qabo sargaalaa tahay gowdhe waxaan ka rabaa niyo lambarka ma shaqaysee waa rabaa lambarka ii keen lambarka sidii ugu keentay waa tii la ii soo qabtay lambarka noo gudban marka waxaa kale howl gabar la yidhaahdo iyadan waxay leedahay oo ay leedahay dukaan maalin maalmaha ka mid ah mid oo meesha fadhiyo wuxuu uga kaftame jeyow adiga labaajyada walaayada leedahay oo maliyada iska leedahay gacanta ku haydaa bisha lacagaa lagaa siiyaa matoorkii oo walaayada biyaha bisha lacagaa lagaa siiyaa faa'iidoorka lacagaad ka qaadataa busteeja wixii qoris ah dhan adaa qaadatid dalaalka waxay qaybsanayaan qeybaa ku leedahay iyo magaalan adaa haystee waxaasay maqashay markaas tiri walaa lacagaa kusoo gashay lacag ma rabtaa waay adigana lacag ma rabtaa aan haddii lacagtaas isoo gasho ada lacag ma rabtaa waay haa waay nin mas-uul ah lambarkiisa ee kanaan dhahay in idoo ku maqan tahay tii barnaamijka in lagu soo qabta waay
habeenadii lasoo dhaafay mu'asasada alkataa'ib ayaa baahinaysay muuqaalo taxano ah oo qayb ka ah silsilada humul caduwu faxdarhum kuwaas oo lagu soo bandhigo qiraalada jawaasiista u shaqeeya shisheeyaha warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa